yuuxanaa cutubka labaad
maalintii saddexaad waxaa kaanaa tii galiili jiray aroos ciise hooyadiisna halkaasay joogtay waxaana arooska loogu yeedhay ciise iyo xertiisii markii qamrigu dhammaaday ciise hooyadiis waxay isaga ku tidhi qamri ma ay qabaan markaasee ciise wuxuu iyada ku yidhi islaan yahay aniga iyo adiga maxaa inoo dhexeeya saacaddaydu weli ma iman kolkaasaa hooyadiis waxay mididniyadii ku tidhi wax kastuu idinku yidhaahdo yeela meeshaas waxaa yiil lix cashuun oo dhagax ah oo loo dhigay caadada yuhuudda oo daahirinta mid kastana wuxuu qaadi jiray qiyaas laba ama saddex mitritas markaasaa ciise wuxuu ku yidhi cashuummada biyo ka buuxiya goortaasay buuxiyeen ilaa girgirka kolkaasuu wuxuu ku yidhi ka soo dhura oo u geeya kamiiska arooska madaxda u ah wayna u geeyeen kii madaxda ahaa markuu dhadhamiyey biyihii qamriga noqday ma uu ogayn meel ay ka yimaadeen laakiin middiniyadii oo soo dhuray way ogaayeen markaasaa kii madaxda ahaa u yeedhay ninkii arooska ahaa oo ku yidhi nin kastaa marka hore wuxuu soo saaraa qamriga wanaagsan oo markay u cabbaan siday doonayaan dabadeedna ayuu keenaa kan liita aduguse qamriga wanaagsan ilaa haddeer ayaa dib u dhigtay calaamooyinka ciise tii ugu horraysay waxay ahayd tan uu ku sameeyey kaana tii galiili oo wuxuu ku muujiyey ammaantiisii xertiisiina way rumaysteen waxaas dabadeed wuxuu tegey kafarna'um waxaana la socday hooyadiis iyo walaalihiis iyo xertiisii oo maalmo aan badnayn ayay meeshaas joogeen iiddii kormaridda oo yuhuudda waa dhoweyd oo ciisena wuxuu u kacay yeruusaleem wuxuu macbudka u arkay kuwo ku iibinaya dibiyo iyo ido iyo qoolleeyo iyo kuwo fadhiya oo lacagta bedbeddelaya markaasuu xadhko xarbaash ka sameeyey kulligoodna ayuu macbudka ka eriyey dibiyada iyo idaha labadaba lacagtiina wuxuu ka daadiyey kuwii bedbeddelayey miisaskoodiina wuu rogay kuwii qoolleeyaha iibinayeyna wuxuu ku yidhi waxyaalahan halkan ka qaada guriga eebbeey ha ka dhigina guri bayax mushtari xertiisii waxay xusuusteen in la qoray qiiradan gurigaaga u qabo ayaa igubaysa sidaa aawadeed yuhuuddu waa u jawaabtay oo ku tidhi isaga calaamadee baan tatusaysaa waxaad waxyaalahaas u samaynayso ciisena waa u jawaabay oo ku yidhi macbudkan dumiya oo saddex maalmood dabadeed ayaan kicin doonaa yuhuuddu haddaba waxay yidhaahdeen
lix iyo afartan sannadood ayaa macbudkan la dhisayey adigunana waxaad ku kicinaysaa saddex maalmood
isaguse wuxuu ka hadlayey macbudka jidhkiisa ah sidaa aawadeed markuu ka soo sare kacay kuwii dhintay xertiisii way soo xusuusteen inuu taas ka hadlay wayna rumaysteen qorniinka iyo hadalkii ciise yidhi markuu yeruusalaam joogay wakhtigii iiddii kormaridda dad badan ayaa magaciisa rumaystay markay arkeen calaamooyinkuu sameeyey laakiin ciise qudhiisu iskuma hadlayn iyaga waayo dadka oo dhan ayuu yiqiin oo uma baahnayn in laga marag furo dadka waayo isaga qudhiisu waa yiqiin waxa dadka ku jira